aad baad u mahadsan tahay haatanna wararkii ugu dambeeyey dhegaystayaal kamiin culus ayay dagaalyahano ka tirsan muqaawamada reer falastiin la beegsadeen ciidamo yuhuud ah oo ku sugnaa mandiqada beytlaahiya ee dhacda waqooyiga jiida khaza kooxaha waxa iska caabinta ee ka dagaalama jiida khaza ayaa maanta sheegay in ay xaafadda al cataatirah ee ku taala beytlaahiya ay ka fuliyeen kamiin qorshaysan oo ay la beegsadeen ciidamo yuhuud ah oo ku socdaalayay xaafaddaasi saddex gaari oo kuwa gaashaaman ah iyo ciidamo lugeynayay oo ka tirsan ciidamada maamulka yuhuudda ayay kooxda muqaawamada ah sheegtay inay la beegsadeen kamiin kaasi oo lagu dahfuray gantaalada garbaha laga tuuro gaar ahaan gantaalka alyaasiin boqol iyo shan ciidamo aanan tiradooda la xadidin ilaa iyo haatan ayay muqaawamada sheegtay inay ku dishay qaar kalena ku dhaawacday weerarkan dhabagalka ah waxa ayna soo bandhigeen muqaawamadu muuqaalo caddeynaya diyaaradaha kuwa qumaatiga u kaca oo meydad iyo dhaawacyo ka daabulaya fagaaraha uu dagaalka ka dhacay dhanka kale mawaaqiic taabacsan kayaanka gumaystaha ayaa sheegay in ciidamadooda khasaare lagu gaarsiiyey kamiin ka dhacay beytlaahiya iyo iska hor imaad kale oo ku qabsaday magaalada khan yuunis xilli ay halkaasi dhaqdhaqaaqay ka wadeen geeska kale toddobaatan iyo siddeed maalmood oo xiriir ah ayaa laga joogaa tan iyo markii uu kayaanka sahyuuniga ah buriyey heshiiskii xabad joojinta ee kahana qaaday xeendaabka khaza xaaladda khidaaca faraha ayayna kasii baxaysaa toddobaatan iyo siddeed maalin kadib waxaa lagu wadaa jiida khaza in ay gaaraan musaacadaadkii ugu horreeyey tan iyo markii uu kayaanka sahyuuniga ah ka baxay heshiiska xabad joojinta ee ay wada gaareen isaga iyo kooxaha muqaawamada ah ee ka diriraya xayndaabka khaza hay-adaha ka shaqeeya jiida khaza ayaana soo diraya wararka diirinaya xaaladda cuntoxumo iyo daawayarida ee ka jirta cirifyada khidaaca wasaaradda caafimaadka ee jiida khaza ayaa iyadana dhankeeda sheegtay in maalmihii lasoo dhaafay ay konton iyo toddoba carruur ah u dhinteen sababo ku aadan cunto la-aan iyo dawala-aan dhanka kalena afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa duqeymo culus ka fuliyey mandiqadaha deer albalax beytlaahiya iyo magaalada khan yuunis oo ku wada yaala jiida khaza duqeymahan ayaa waxaa ku shahiiday tobaneeyo qof oo muslimiinta reer khaza ah xilli ay ku sugnaayeen guryahooda ciidanka maamulka yuhuudda ayaa isna dhankiisa caddeeyey in ay maanta keliya ay diyaaradaha duqeeyeen boqol iyo lixdan goobood oo ku yaala jiida khaza ugu dambayntiina dhallinyaro masaari ah ayaa ku geeriyootay dalka masar iyagoo dahab ka raadinayay saxaraha dalkaas gobolka aswaan ee dalka masar ayaa laga soo sheegayaa in laga helay meydadka shan qof oo dhallinyaro ah kadib markii ay ku dhinteen buuraha calaaqi ee ku yaala gobolkaas dhallinyaradan ayaa la sheegay inay buuraha gobolkaas u aadeen inay helaan dahabka laga helo buuraha calaaqi socdaal qaatee muddo shan maalmood ah kadib dhallinyaradan ayaa ugu dambayntii ka habaabay waddadii ay ku soo aadeen buuraha taasi oo keentay inay ka dhammaatay sahaydii ay wateen ugu dambaynna ay u dhintaan gaajo iyo kuleelka daran ee ka jira dhulka saxaraha ah dhacdadan ayaa fajiciso ku noqotay dadweynaha masar iyada oo maamulka dalkaas uu dhowr jeer horay amar uga soo saaray socdaallada noocan oo kale ah ee lagu raadinayo dahabka taasi oo khatar gelin karta nolosha dadka haddaysan haysan wax u fududeyn kara gaaritaanka dhulka saxaraha ah ee laga helo dahabka warbixinta booliiska aswaan ayaa xaqiijisay in meydadka dhallinyarada oo magacyadooda ay kala yihiin maxamed gamal maxamed sayid cabdullah khalaf abu al xasan iyo maxamuud amiin la helay maalmo kadib markii la waayey saddex ka mid ah waxay ka soo jeedaan aswaan halka laba kalena ay ka soo jeedaan soohag meydadkooda waxaa la dhigay qolka meydadka isbitaalka aswaan iyadoo la sugayo tallaabo sharci ah oo uu qaado xafiiska xeer ilaalinta mas-uuliyiinta ayaa ugu digay dadweynaha inay ka waantoobaan raadinta dahabka si sharci darrada ah iyagoona xusay in dhacdooyinka noocan ah ay soo noqnoqdeen oona ay sababi karto khataraha dabiiciga ah iyo xaaladaha adag ee deegaanka dowladda masar ayaa horey ugu digtay digniino culus oo la xidhiira safarada sharci darrada ah ee lagu raadinayo dahabka